kulanti wanaagsan dhegaystayaal magaalada muqdisho iyo hareeraheeda waxaa ku nool kumanaan qoys oo u badan dad ay soo barakiciyeen abaaro iyo colaado ka sakow cunto la-aanta nafaqadarrida waxbarasho la-aanta carruurta iyo mushkiladaha amniga dadkan ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu nugul dhibaatooyinka dabiiciga ah iyo kuwa ay abuuraan aadanaha haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladaha nololeed ee dadka barakaca ah ee ku nool magaalada muqdisho iyo hareeraheeda waxaa marti iigu ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir marwo jawaahir baarqab marwo jawaahir waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa ku dhowaaye
marwo jawaahir magaalada muqdisho iyo hareeraheeda waxaa ku nool dad barakac ah oo isugu jira kuwa ay soo barakiciyeen abaaraha iyo qaar colaadaha ay hore usoo barakiciyeen marka bal nooga waran inta aad ka warqabto xaaladooda
waa mahadsan tahay horta barakacayaasha inta badan waa sidaa sheegtay waa laba qaybood dadna masiibooyinka ama maaragtay sida roobabka daadadka iyo waxay kasoo baxaan ay kasoo qaxaan colaadaha sokeeye qaarna waxay kasoo carareen oo deegaanadoodii ay kaga noolaan waayeen al-shabaab marka waxay soo gaarayaan dadka caasimadda in badan marka qaarkood dhowr iyo toban sana ay hadda joogaan oo runtii lama dhihi karo waa barakaac laakiin hadda kuwa dagaalada deegaanada ugu dambeeyey iyo goobaha dagaalada laga soo bixinayo abaaraha qaarkood oo maaragtay kasoo hayaamayo dhulkii oo aan roobkii oo daahay xilligii guga intaasay isugu jiraan marka aad ayay maaragtay usoo galaan magaalada caasimadda ah maadaama ay tahay meel ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ku wada nool yihiin waa gartay marka maadaama aad adigu madax u tahay haweenka gobolka banaadir ka haween ahaan sidee uga warqabtaan dadkaasi barakaca ah oo ah kuwa ugu nugul ee ku nool caasimadda runtii waxaan uga warqabnaa marka hore waxay ku imaanayaan qaarkood ayagoo socda waa lagugu soo wargelinayaa qaarna waxay ku yimaadaan gawaari oo waxay ku imaanayaan baabuuraa lagu soo qaadaa goobtii marka waxay imaanayaan intooda ugu badan meelaha deegaanada maaragtay degmooyinka daafaha sida dayniile garasbaaley kaxda gubadley meelahaasay inta badan ay tagaan walow dadka hadda kuwa caasimada joogay in badan ay hadda noloshooda waxweyn iska bedeshay laakiin kuwan waa kuwo maaragtay markay magaalada isla marka ay soo galaan waxaan helaynaa ururadii haweenka maamulkii degmada oo gobolka maaragta wakiilka ka ahaa kadibna waxaan tagnaa meelaha ama dadku ay yimaadeen sidii wax loo gaarsiin karo ayaa loo gaarsiiyay hadday noqoto tendhooyinka hadday noqoto agabyada kale oo waxa kaloo laga caawin karo aad ayay dadku u badan yihiin inta badan waxaad moodaa dad badan oo caasimada ku nool inaanay ka warqabin waxa daafaha magaalada ka jira
kuwa abaaraha ay soo barakiciyeen haddii aan si gaar ah u fiirino aad ayay u tiro badan yihiin ayaa la yidhi magaalada muqdisho gaar ahaan waxa ay kasoo cararaan sida ay wariyaasheena noo soo sheegaan meelaha ay sida daran abaarta u taabatay marka kuwaas bal ka waran xaaladooda wallaahi haddii abaar kusoo barakicisa haddii cadow kusoo barakiciyaba waa isku mid waa un wada barakac laakiin kuwan waa dad xoogooda ku shaqaysta ama beeraley ah oo beerahoodii ay runtii roobkii markay roob la-aanta ay dhacday caruurihii iyo qoysaskii danyarta ahaa inta badan weliba aabbayaashu way kasoo haraan waxaa ilmaha wada oo ugu badan waa haweenka ayaa wada mararka qaarkood markaad la sheekaysato waxaa ku jira dad waayeela oo qaarkood indhahan waxba ka arkaynin waxaa arkaysaa hooyo uurle caruurtii jiidaysa abaarahaas inta ugu badan ay kasoo cararayaanoo dadku xilliga guga iyo abaarta waa dareemi kartaa maarso iyo abril markii la galo kulaylkana aad ayuu uga badan yahay marka dadku way soo hayaamayaan waxay soo higsanayaan caasimadda markay yimaadaanna serviskii iyo adeegyadii iyo caafimaadkii iyo wax walba waa loo samaynaya laakiin soomaalida waxay tiraahdaa biyo sacabadaada maaragtay looga dhargaa wax un maalin ama laba laguu keenay kuma ma kafayn karto marka dadkan soomaaliyeed ee barakacyaasha ee daryeelka u baahan waad aragtay booqashada ugu horreysa baydhabo u tegay madaxweynuhu wuxuu booqday xeryihii barakacyaasha maanta ugu dambeysa hay-adda maalinta masiibooyinka waxay joogta doolow oo waxay geynaysay raashinka iyo wixii wax kasta oo lagu geeyay marka dadka soomaaliyeed cilada kaloona haysata waxay tahay markuu roob ku yimaadana wuxuu noo geysanayaa dhib waayo uma sii diyaar garowno kamana faa'iidaysano togaga ama biyaha ama webiyada halka ay kasoo burqanayaan lagama xeeladaysto oo looma sii diyaargaroobo marka marna waa inay mar aan biyihii ka cararno marna biyo la-aantii ay dadkii ay u dhintaan abaarihii ay kasoo qaxaan oo biyihii aysan jirin meel lagu kaydinayo marka kayd la-aantii marna togii wuu socdaa oo biyihiia dadkii waa aragtay wixii ka dhacayay maxay ahayd baardheere iyo waa arkaysaa daadadku waa soconayaan dadkay dilayaan xoolihii qaadayaan marka dadku way soo hayaamayaan abaartii kasoo baxeen haddii dibudejin loo samayn lahaana way adag tahay oo dhulka ay ku yimaadeen ama ayagu idha adayga kusoo mareen inta badan waxaa haysta qawaariijta meelaha qaarkood ay ku jiraan wadankan oo aan laga xoraynin oo dadku aynan helin deegaanadooda xoogooda ayna beeraha ku tacban waayo beeruhu qofka markuu xoogiisa uu beer ku fasho noloshiisa iyo nololmaalmeedka qoyskiisa uu soo saarto waa qof isku filan dalka waa qani xoolaan leenahay webiyaan leenahay baddaad aragtay ee dhirirka badan lahay saddexda kun saddex boqol soddon iyo saddex kilomitiraan leenahay webigii jubba iyo webigii shabeellaan leenahay waxaan leenahay waxaanu togog ah waxyaabo badan ayay dadka xoolihiyaan haysanaa waxaan nahay dad soomaaliyeed oo isku midaba oo isku diina oo isku dhaqana haddana qaarkeen qaarka kale kama warqabaan waana dhibka ugu weyn oo ina haysta dadka soomaaliyeed ee barakacayaasha ah hadda waxay u baahanyiin xilligan gurmaday u baahanyiin ama abaaraha kasoo barakacaan ama qawaariijta ha kasoo barakacaan waa dad u baahan in loo gurmado goob walba iyo meel walba ay joogaan dadka soomaaliyeede muxsiniintana waa inay gacantooda ay gaarto waa bil rabadaan way sooman yihiin wax walba oo loo geeyo wixii maanta uun loo geeyo waxba kuma tarayso kuma filno kuwo lamidaha jiro oo aamusanayaala oo guryaha ku jiro oo duruufaysan oo baahan oo dhiban oo xanuunsan marka beeraleyda in la awood siiyo ayaan ka codsan lahayn dowladda soomaaliya oo aan runtii aan isleenahay haddii hadda hawsha lagu wado iyo dibu xoreynta socota in badan hadda laga xoreeyey deegaano badan ay noqon karto inay dadku dib u noqdaan beerahoodana ay tabcan doonaan marwa jawaahir dabcan waxay ila tahay in aad soo booqatay qaar ka mid ah dadkaasi barakaca ah marka maxaa kusoo aragtay khibradaada haddii aadna la wadaagto dhibaatooyinka ay qabaan wallaahi marka hadda noogu dambeysay haweenka soomaaliyeed hogaamiyaashooda anigoo wakiil ka ahayn oo wasiirka haweenka ay nala socotay waxaan geynay kun raashina ayaa waxaan u qaybinaynay kun qoys oo barakacyaala runtii dadkaan dhex galay in badan saacado badan aan la joogay waxaan ku arkay hooyo uurle waxaan arkaya hooyo waayeela aradka iyo duruufaha dhar ay shan iyo labaatankii bishii maarso ayaan waxaan garanaa haweenkeena inaan ururino dhar dharkii ayaan qaadnay oo aan u qaybinaynay oo dharkii loo qaybinayo aradkii dharkaas markaas aan lahayn aan ururino inay baahidu jirto waan dareemaynay laakiin sida saxda ah in loo baahan yahay waxaan ogaaday markaan goobti tegey oo aan arkay haweenka iyo raggaba dhalinyarada ahaa ee meesha joogay nacam duruufta ka muuqatay ee damiirka kuma siin karo in aad tahay qof soomaali ah oo dadkan la walaal ah way kugu adkaanaysaa waana midda haweenka soomaaliyeed mar walba hooyadu ay u nugushahay ugana duwan tahay ragga marka waxaan sii ururina dharkii waxaan qaadnay raashinkii waxaan u qaybinay dadkii aan islahayn waa dadka ugu mudan oo runtii aad iyo aad aad qalbigaaga ood maaragtay si gaara kuu taabanayo hooyada oo adiga ku dhashay intee xanaana intee keersiisaa ilmahaaga intee maalintii ku inteed ku bixisaa intee goor dharka laga bedelaa imaajin marka hooyada ayada aradana qaawan ilmaha ay sidatana ay qaawan yihiin ayadoo uur leh ilmana sida oo kuwana daclada ay ku dhegan yihiin hooyo waayeele usha haddii ay meel ku surto intay tukubtay marka kale ay la gafaysay liicayso dabcan dhexdana maro ugu xiran tahay gaajo awgeed ma qiyaasi karo waxa aan kusoo arkay aabba waayeela ee asagii dhammaa haddaad aragto isku soo laabmay oo godan gaajo awgeed iyo duruufaha ka muuqda korkooda jilifta ku taalla ma qiyaasi karo marka dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay si diibliya intay iskugu damqadaan waxaad arkaysaa kuwo baraha bulshada iska caynayo enerji hayo maanta labayo tobanka iyaga uun isku maqan waxaa ka qayr badan inay ku fakeraan qof noloshiisa inay wax ka bedeli karaan dadkeennu way dhibaataysan yihiin sida saxda ahna maaragtay ma aha inaan anagu noolaano ayaguna duruuftaas ay la noolaadaan waxaa intaas inoo keenayana waa abaarta iyo colaada sokeeye oo dadka soomaaliyeed ayagu hadda xilligan ay isdilayaan ood aragtay waxa laascaanay somalilan ka jiro ayadoo soon ay tahay dhiigga la daadinayo in dadka soomaaliyeed ay isku damqadaan marka xaggee barakaca aad aragtay dhibaatada inta loo geysto maalin walba dushooda lagu dagaalamayo mid u roon ma leh dhan walbaba kaa dhimay kugu dhimay haweenka soomaaliyeed annagu haddaan nahay si gaara ayay noo taabanayaan dadkaas waxay u baahan yihiin xanaano waxay u baahan yihiin caafimaadyo m c hyo waxay u baahan yihiin daryeel bulsho waxay u baahan yihiin in si soomaalinimo ah oo ilaahay dartiisa qof walba oo soomaaliyeed maadaama qarankeenna gacanteenna aan ku duminay oo soddon sano aan daalaadhacayn oo baddi naqaaday webigu naqaaday kuwa qurbaha joogana noloshaan aragnay ay ku nool yihiin waxaa inoo wanaagsan inaan ilaahu tooba intaan dhahno dalkeenna dib heshiisiin dhaba dadka soomaaliyeed qof walba naftiisa uu ka bilaabo dadka ehelka kuu ah iyo walaalka kuu ahna gacantaadu ay gaarto oo dadkaas aan caawinno sida ilaahay ogyahay booyadaha biyaha lagu dhaaminayo lama awoodo biyo meel maaragtay intaasoo kun oo qoys ay ku nooshaa hal booyado biyaha markii la geeyo waa iyagiyaa isku dilaya xataa booyadii dhaaminta waa la isku dilaya marka dhibaato badan ayaa ka jirta taasna waxaa looga bixi karaa iskaashi bulsho iyo in aan helno nabad haddaan nabad la helin nolol oo dhan ma jirayso waa tahay dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno xaaladda dadka barakaca ah ee ku nool magaalada muqdisho iyo hareeraheeda waxaana marti igu ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir marwe jawaahir baarqab marwe jawaahir iigu jir khadka ee dowrka dhegaystayaasha ayaan geli doonaa dhegaystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
asalaamu calaykum magacaygu waa daliit maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho nuur adiga iyo martida waa islaamay marwe jawaahir gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir haddii aan barnaamijka horusii galo marwe jawaahir marwo sida aan la soconaba gudaha caasimada iyo hareerada waxaa jooga barakacyaal kasoo barakacay qeybaha kale dalka barakacyaashaas gaar ahaan dumarku waxay la kulmaan tacdiyo xagga jinsiga la xiriira sida kufsi in lagu tacdiyo xuquuqaadkooda ka gobolka ahaan iyo ka urur haween ahaanba maxaa qorsha inkaga degsan arrimahaas iyo tacdiyadaas dumarku la kulmayaan sidii ama wax looga qaban laha ama loo baabi'in lahay waa islaami
dilayte waa mahadsan tahay runtii tacdiyada loo geysto haweenka ama maaragtay caruurta barakaca keliya maaha meel walbo iyo goob walbo ka dhacaa wadamada colaadaha ay ka dhacaan runtii qabadda ugu weyn waxay tahaan waxba looga qabi karin marka hore waa inuu jiro sharci ama xeer maaragtay xadidi kara marka haddii aan soo qabanno oo aan keenno oo la keeno waxaad arkaysaa c i d daba intaan la gaarina saldhigga la keenaba horta raggii ayaa waxay leeyihiin annagoo reer hebela gabadheennii la kufsaday ma ogolin in gabadhaas maaragtay hayb ahaan magaceenna la sheego oo la yidhaahdo reer hebel gabadhoodaa la kufsaday hadda ninkii waa la hayaa dambiiliyaa la hayaa garsoorkiyaa la horgeeyey haddana reerkii gabadhaa diidayaba gabadhooda inay keenaan waayo dambiilaha lama xukumi karo haddaan la helin cid ku mudacayso oo leh qofkan aniga ayuu dhibkan ii geystay rifeertadii iyo wixii haddaadan hayna waxba kama qaadi kartid caqabadaha ugu badanna waxay tahay dhaqanka kiisaska hal maaha laba maaha saddex maaha boqol maaha inta aan maalin walba ama mar walba aan la kulanno oo dhibaatooyinka loo geysanayo balse kuwa barakacyaasha ah dhibka ugu weyn waxay tahay waa la cabsi gelinaya marka markii loo sheego oo lagu yidhaahdo meeshan waxaa ka dhacay kufsi ama tacadiya ka dhacay ee aada istiraadaan ku bax ee la tago waxay ku leeyihin may annaga waxba nalooma geysanin la-anna mar hore waa la cabsi geliyey marka qofka haddii asagu uusan hadlaynin waxba kama qabi kartid dhibka iyo dhibaatada gabdhaha loo geysanayana waxyar keliya maaha marka annaga ka gobolka banaadir ahaan waxaa noo qorshaysan maalin walbo sidii sharcigan lagu baasgarayn lahaa haddaan la helin sharciga federaalka baarlamaanka inta la geeyo golaha wasiirada hadda culimmadii maaragtay soomaaliyeed iyo meel walba dadku aynay go-aansanin in waxaan faaxishada ah laga hortago tan kale ayadoo muqaadaraadka iyo calaqa iyo taabuugga iyo xashiishka aan lala dagaalamin kufsigu ma dhammaanayo waa tahay waxaan filayaa in dhegeystahaasi uu helay jawaabtii uu kaa rabay dhegeysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku magacaygu waa axmed cusmaan cali waxaan joogaa magaalada muqdisho gaar ahaan warta nabadda gudoomiye jawaahir waxaan weydiin lahaa gudoomiye marka laga soo tago caruurta barakacyaasha xerooyinka barakacyaasha ku nool marka laga soo tago gaajada iyo nafaqadarada haysa waxaa jiro in ay caruurtaasi haysanin waxbarasho dhammaan caruur yar xitaa maahan caruurta badankoodba tiro badan weeye caruurta aan haysan waxbarashada marka maxaa caqabada ah ama sidee bay idin saameysaa arintaasi caruurtaasi waxbarasho la-aanta ay ku nool xerooyinka barakacayaasha intaas ayaan weydiin lahaa axmed usmaan cali waa mahadsan tahay warta nabadda waa ku faraxsanahay inaad tahay dhalinyare ku nool degmada waxaa laga yaabaa inaad wax ku baratay degmada degmadana aad joogto indhahaaguna in badan ay qabanayaan dabcan aniga xanuunka gaarka ay igu hayaan waxaan ka mid ahaa dadkii u dagaalamayey gobolkan banaadir inuu yeesho agaasinka waxbarashada oo institution dhisan ah oo hadda shaqaynayo waxaan ahaa qofka u istaagtay oo ololeynaysay wasaaradda maalin walbaba imtixaanaadka la qaadayo maalin ilaahay keeno marka dugsiyada sare iyo hoose dhexe gobolka banaadir inaan ku guuleysanay si gaara in gobolka u qaado imtixaankii dugsiga hoose dhexe kan sarena waan rajaynaynaa waana midda aan dareemayno toddobaatan iyo laba goobood ayaa gobolka banaadir wuxuu ku galaan ardaydooda imtixaanka waana gobolka ugu badan soomaaliyada la sheegayo waa muqdisho dadka ku nool gobolkan banaadir toddobaatan iyo laba goobood ma jiro gobol ama state soomaaliyeed ay ilmahooda imtixaan ay fadhiistaan halka sideed ama toban ay ka fadhiistaan ayaa toddobaatan iyo laba goobood ayaa waxaan samaynay ururka haweenka gobolka banaadir annagoo ah wasaaraddan tagnay waxaan la fadhiisanay wasiirkii markaas joogay wuxuu ahaa goodax barre afartan iyo laba qofood oo ka mid a xafiiska haweenka gobolka banaadir howlwadeennadeena ayaan waxaan samayno anigu aan ugu horeeyo ayaan toddobaatan iyo labadaas goobood ayaan waxaan maraynay inaan hubino caruurtaas caqabadaha haysta qaarkood waxay ka imaanayeen meelo fog iskuulka uma dhowa ma arki karaan dhib badan ay la kulmayaan qaarkood id kaarkay kasoo tegayaan qaar way xanuunsanayaan qaarkood inaan ambalaasyada ku qaadno caqabadaha jira inaan u sheegno dadka kormeerayaasha oo ilaalinayo inaan la doodno oo aan dhahno ilmahan ma soo daahin jalaska markii la yeeriyo ilmihii meel fog inuu ka yimaado jagboyntiyada iyo ciidamada inaan kala hadalno marka waa dareemi kartaa baahida marka shaqada aan qabano haween keliya maaha hooyadu waxay wax u jeceshahay ilmaheeda inay wax bartaan marka xaggaas waxay inaga joogtaa qaybta ugu sarreysa waxaan aaminsanahay maadaama agaasinka waxbarashada inaan samaynay oo gobolka banaadir uu dhisay hadda agaasinkii afarta waaxeed oo gobolka banaadirna ay ka dhisan yihiin madax qaybeedyadii loogu talagalay oo hoos imaanaya agaasinka guud ee gobolka banaadir waa ku faraxsanahay inaan ka mid ahaa dadku u ololeynayay u taagnaa waxbarashada ardayda imtixaanaadka ku galaya ayaa dareemi kara haweenka gobolka banaadir waxa ay qabtaan tan kale ee barakacayaasha dhalinyaro adigoo kalaa ayaa isxilqaama way tagaan mar kasta kuwaas iska daaya hooyada iskoobaha sido ayaan anigu waxaan jeclahay in wax la baro si dalkan maalinta qof iyo cod magaaladan muqdisho ay gaarto aan loo helin qof inta loo dhiibo warqad lagu yidhaahdo wax ku qor waa inuu qofku calalqal waxna qori karo waxna aqrin karo marka haweenka soomaaliyeed mar walbaba waa kuwa soo saara aqoonta iyo iftiinka lagu shaqaynayo maanta waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo magacaygu waa doctor daahir jaamac muuse doctor daljir oo jooga magaalada hargeysa caasimadda jamhuuriyadda somaliladeed waxaan aada u salaamayaa marwe jawaahir oo ku marti ku ah barnaamijkan qaaliga ah hal su-aala ayaan weydiinayaa marwe jawaahir adigoo aada u mahadsan marwe jawaahir dadka aada caawisaan ee u badan dumarka iyo caruurta ay baahida abaartu soo barakicisay weliba iyo dadka kale duruufaha kale kasoo barakacay siba dagaalada ama coladaha ay al-shabaab ka wado koonfurta soomaaliya dadkaasi baahan ee duleedyada muqdisho kusoo barakacay maxay deeqda aada siisaan ama caawimadu ay ka bedeli karaataa noloshooda waxaa kale oo iga su-aalayadna dadkaasi baahan ee barakacayaasha u badan iyo dadka ay colaaduhu soo barakiciyeen ama duruufahooda gaarka ee duleedyada muqdisho iyo xeryaha barakacayaasha ku nool yaa idinka caawiya ama hayada caalamiya ama ciddii kale dowliya taasaan ku weydiin lahaa aadna waxaan u salaamay walaalkay weriye sare nuur xasan nuur bukhaari oo barnaamijka muddaba soo diyaarinayay u soo jeediyey ka ah waad mahadsantiin dhammaantiin v o e soomaali asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan tahay doctor jaamac daahir muuse oo jooga hargeysa aad ayaan kuu salaamayaa runtii waxa ay weydiisay laba su-aalood oo aada muhiim u ah runtii annaga waxaan nahay haween haweenku bajad iyo dhaqaalo gaara ma laha balse waxaa inoo bajada awoodeenna ayaa ilaahay inooga dhiga bajad haddadan aan kula hadlayo saacaddan aan joogo waxaan ka imid boqol qoys oo danyar ah oo aan u qaybinaynay qof walbaba konton dollar iyo timir iyo aan siinaynay waxaa ina siiyey hay-adda hormuud salaama foundation marka annagu dadkan wax ka soo qadnaa codkeenaan wax ugu doonaa maadaama aanan bajet dowladdu inoo dejisay oo ay tahay wasaaradda haweenka ee soomaaliyeed oo wasiir khadiija ay madax u tahay waxaan taageernaa ciidamada waxaan dhiirigelinaa cid walbo si nabad loo helo oo kuwa soo barakacayo ay dib maaragtay guryahoodii sidii loogu dejin lahaa marka maadaama aan dadkaas ka soo qaadno ciddana taageerto waa soomaali cid kalena ma taageerto annaga haweenka gobolka banaadir ahaan weliba marka aan ku hadlo haweenka caasimada soomaaliyeed ku dhaqan dadka soomaaliyeed ee muxsiniinta ah iyo maamulkeena gobolka banaadir hay-adaha caalamiga oo waxa markay keenaan markii lagu wareejiyo de maareyn waxaa joogta gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka balse annaga haween ahaan waxa aan waxa aan wax ku bixino waxay tahay waa contribution aan qof walaala ka qaadnay hebla maanta maxaad awoodaa dharka keen hebel keen inta keen taas oo macnaheedu ay tahay isku tashi inaan annagu isku tashanno awoodeennuna ay tahay inaan ka qaadi karno jeebka qof kale walaala wixii ku jira inaan ka siino midka baahan dadka aan wax siino waa dadka barakacayaasha ah runtii muuqaalada maanta baraha bulshada qayb walbaba lagu soo daayay oo tviyada qaranka dhammaantoodba ay soo daayinayeen ay baahinaayeen waxaa ku jira dad dhibanayaala oo qawaariijtii qaraxyadii ku waxyeeloobay kuwo maaragtay dab ku dhacay hooyooyin ilmo yar oo saddex sano jiro oo madaxa ay buro kaga taalo aabihii dhalay uu yahay nin dhallinyara curadkiisii isaguba ay yihiin dad yar oo ilmihii uu ku curtay u yahay haddana annagu waxaan usoo bandhignaa bulshada hadduu yahay barakac hadduu yahay dhibanaha aamusan ee guryaha ku jira intaba haweenka soomaaliyeed awoodoodu iyo iyo waxayntooda waxa iska leh qofka ugu mudan oo ah kan dadka ugu liito marka barakacayaasha ahamiyadda waxa loo siinaa waxay tahay masaafirka diinteenna ayaa qofka ama martida waad aragtay in la qiimeeyo diiniyan waa wax wanaagsan marka dadkan imaanaya ee soomaalida ah ee habyaqa ah ee soo gelaya si gaaray noo taabanayan marka dhammaanteed dadka soomaaliyeed ayaa wada barakaca waayo meesha hadda maaragtay v o eda halka wiilka nuur oo wareysanayo nuur oo maraykankaad joogtaa kuwo kale adduunyaday joogaan yaa ina geeyey yaa ina baray de waa waa qaxootiga waa rufujii marka dadku siday habyaqo u ahaayeen ayay waktiga u saamaxayna u soo galeen halkan marka dadka soomaaliyeed muhiimadda ugu weyn waa inay abni helaan waa in la helo nabad haddaan nabadi jirin wax nolola oo jiraya ma jiraan barakacuna ma dhammaanayo abaaruhu ma dhammaanayaan beeraheenna ma falanayno webigeenna biyo ka qaadamayno baddeenna kalluun kasoo waxaa toddoba iyo tobanka degmo sideed degmo oo ka mid a waxaa dhacda xeebta dheer haddana aroortii hooyo baahanah ka soo kacdo waxay ku leedahay ilmahayga dabu ma shido waayo ma taqaano looma tababarin mana haysataa awooday kusoo baxsato haddii barakacayaashan tababar la siin lahaa oo inay kalluumaystaan ama agabkii loo geyn lahaa maalin walbo in raashin naloo qaybiyo naloo keeno waxaa nooga wanaagsan in la baro habka ay dadku wax iyagu ay u samaysan lahaayeen in beerihii qalabkii agabka beeraha la siiyo abuurkii loo keeno kuwa meelaha dhowdhow maalin walba hadda waad aragta fruud iyo qudaar iyo adduunyan cunaa waa un la keenaa sida lagu keenaba marka aniga waxay ila tahay dadka soomaaliyeed waxa ay u baahan yihiin maskaxiyan in loo dhiso dadka soomaaliyeed in waxbarasho la siiyo dadka soomaaliyeed inaan ka gudubno jawaan iyo raashin hay-ada noo keenaan aan uga baxno annaga annaga annagay ahayd in naloo soo shaqo tago balse ragga soomaaliyeed oo maskaxdooda iyo miyirkooda ilaahay meelaha qaarkood uu ku xiray ayaa waxay waxay waxay la shaqaynayaan dad kale oo dalkeenna in la dulaysta raba kuwa dhiigga daadinayo iyo kuwa maaragtay afka soo duubanayo waxba isma dhaamaan dhammaantood waxaan rabnaa inaan dhahno si barakacu u yaraado dhibaatadu u yaraato kufsigu u yaraado jirdilku u yaraado dayucu u yaraado gabdheheenna faaxishada iyo calaqa iyo daroogada iyo xashiishka beerihii xashiishkaa lasoo qabanaya xashiishkii ayaa magaalada dhexdeeda lagu iibinaya xaggee kufsigu ku dhammaanaya marka calaq iyo qamrigiyaa la gadaya ma dhammaan karo marka waa in lala dagaalamo nin dhana wuxuu rabaa inuu ka ganacsado ogow hadde inta bulsho uu aafaynayo ma oga marka kookayn harweyn magaaladayna la keeno ee qamrigii lasoo dejiyo maxay maxay tahay sida kufsiga haweenku ay jooji karaan ma joojin karno sabab aan ku joojinana ma jirto laakiin sharci waa inay dowladdu sharci adag ka soo saarto oo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdibarre uu yidhaahdo uu soo saaro weliba ciddii lagu arko iyo guriga lagu arko iyo qofka lagu arko qodob hebel ha qabanayo soomaaliduna kal cabsata ma lehe waxay u baahan tahay si sharci gacan adag in maaragta oo bira inay arkaan maane wax kale wax ku dhaafayaan male marka qawaariidta iyo argagixisada iyo dhibaatada iyo kuwa dadka barakicinayo waxba iskuma kay dhaamaan waayo meesha ku dhumaysanaya waa muqaadaraadka dadka muqaadaraadka cabayana waa kuwa barakacayaasha dhibaataynaya aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir marwo jawaahir baarqab oo marti ugu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo